haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday go-aano dhinaca maaliyadda ah oo ka dhan ah kooxda al-shabaab kuwaasoo ay tilmaantay in looga hortegayo lacagaha baadda ee ay ka qaataan ganacsatada dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay samaysay taleefanno ay wici karaan dadka ay la soo xiriiraan al-shabaab si ay uga qaataan lacago qasab ah iyadoo dadka soo wacaya aan looga baahneen inay sheegaan magacyadooda iyo goobta ay ku sugan yihiin wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa warbaahinta u faahfaahiyey go'aamada ay soo saareen
dowladda federaalk ee soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baadda ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraxyada ay ku beegsadaan goobaha dadweynaha waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagula dagaalamayo lacagaha baadda ah ee argagixisada al-shabaab ay ka qaadaan dadka soomaaliyeed si gaar ah dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah si meesha looga saaro lacagaha sharci darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraxyada dilalka handadaadda iyo waxyeelaynta dadka soomaaliyeed haddaba dowladda soomaaliyeed waxa ay ay halkan kula wadaagaysaa dadka soomaaliyeed oo ay weyddiisanaysaa in ay ka qayb qaataan sidii dowladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xidhiidha dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan waxaan haddaba dadka soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa qaababka aan doonayno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay-adaha dawladda ee arrintaani ay qusayso muwaadin haddii aad hesho xogta shakhsiga qaada lacagahaas halka uu joogo taleefannada lacagaha lagu qaado akownnada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagarqabayaasha ay isticmaalaan fadlan waxay dowladda soomaaliyeed kaa codsanaysaa in aad la soo xidhiirto telefoon lambarada kale ah eber lix hal eber afar eber afar eber soddon iyo lix habka aad ku soo gudbin karto macluumaadkan waa mid ilaalinaya xogtaada iyo ammaankaaga looma baahna inaad soo dirto magacaaga iyo halka aad joogto keliya waxaad nala wadaagi kartaa xogta aad hayso ee ku aaddan baadqaadaha argagixisada ah waxaana looga shaqaynayaa in laga jawaabo xogta aad soo gudbisay sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabadan waxay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee dowladdu ay kula jirto khawaarijta al-shabaab
dhinaca kale shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda soomaaliya ayaa toddobaadkan ka furmay madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho shirka oo uu guddoominayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo ku-xigeenkiisa saalax axmed jaamac iyo dhammaan madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saarayo shirka ayaa waxaa ka mid a dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay uga wada qayb qaadan lahaayeen xalinta madmadow ku xeeran arrimaha shidaalka soomaaliya iyo gurmadka abaaraha haddaba shirkan wuxuu uga dhigan yahay howlgallada socda iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab oo xoogiisa uu ka socdo deegaano hoostaga maamulka hirshabeelle ayaan weydiiyey axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha ammaanka kuna sugan dalka uganda
shirku wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah oo gobollada qaar ay dagaalo ku dhex marayaan al-shabaab iyo dowladda soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya ay garab siinayaan dadkii shacabka ahaa sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay wuxuu uga dhigan yahay waa fursad madaxda dowladdu ay iskaga wareysan karaan iyo maamul goboleedyadu sidii ay howlgallada u miday lahaayeen ee dagaalkana loo ballaarin lahay si gobollada dhan uga bilowda dhaqdhaqaaq taasna waxaa muhiim u ah mar kastaba madaxweynaha maamul goboleedka inuu hogaamiyo shacabka iyo sidoo kaletana howlgeliyo ciidamada gobolkaas ku sugan maadaama hadda dhaqdhaqaaqyadu ay yihiin dhaqdhaqaaqyo gobolada ka kala bilowday dowladda federaalka soomaaliya marka waxaa laga doonayaa inay qariira u samayso maamul goboleedyadu raacaan oo qayaxaysa sida ay u dooneyso inay ku gaaro himilada bulshada iyo halganka socda si wada jir ahna looga guuleysto runtii caqabadaha ammaan ee dalka in badan kusoo jiray marka waa fursad ay maamul goboleedyadu dhinacaas kaga dhigi karaan siyaasadda dhexdeeda ah dalkana hal wajahaad loogu yeeli lahay si dagaalada gobolada loo mideeyo culayska marka waxaa u fududaanaya in culayska gobolada hadda haysta oo kale inay ka fududaato haddii gobolada kale laga bilaabo dhaqdhaqaaqa wuxuu ka bilowda xudun gobolada jubooyinka oo kaleetay ay ka jiraan marka aada iyo aad ay runtii fursad ugu tahay in la qarameeyo kacdoonka socda ee bulsho
shirka waxyaabaha kale ee diiradda lagu saarayo waxaa ka mid a arrimaha dhaqaalaha ama kheyraadka sidaan ognahay madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada shirar hore oo arrimaha kheyraadka looga hadlaya ayay yeesheen ilaa iyo waagaasna ma jirin wax rasmi ah ama heshiis laga gaaray marka shirkan muxuu kaga duwanaan doonaa marka ay noqoto arrimaha kheyraadka shirarkii hore waqti badanaan arrimaha shirarka ilaa shirkii london iyo howlaha soo socday ogeeda wasiirkii bedroolka waqti dowladii roble inuu saxiix uu dhacay taasna ay isku tuurtuurayeen xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha mar kastaba waxbaa ka dhimanay qulqulatooyin iyo shacabka soomaaliyeed oo ay is u caddayn heshiisyadan kheyraadka dalka la galaya oo mustaqbalkooda ku xiran ayaa jiray mar kastaba marka waxaa moodaa in procedureka ay wax ka qaldanaayeen haddase madaxweynaha soomaaliya villa iyo villa soomaaliyaba inay heshiis galeen haddana aada mooda inay xoogaa iskaga dhow yihiin sidii hore inkastoo ka shacab ahaan iyo baarlamaanka sida ay noqon doonto aan loon ogeyn uusan heshiis ahayn heshiis uu maray baarlamaanka federaalka soomaaliya maadaama ay tahay waxaanu hanti qaran iyo heshiis mustaqbalkiisu aada u dheer yahay marka waxaan is leeyahay waqtiyadii a soo dhawaado soomaaliya aada iyo hadda waxay u xiiseynaysaa soo saarista iyo ka gungaarka shidaalka soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna sugan dalka uganda ugu dambeyntiina saddex iyo toban ruux ayaa ku dhintay ku dhowaad konton kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ay toddobaadkan weerar ku qaadeen hoteelka tawakal ee magaalada kismaayo weerarka ayaa ku bilowday qarax uu geystay qof ismiidaamiyey kadibna maleeshiyaad hubaysan ayaa galay hoteelka al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi wasiirka amniga jubbaland yuusuf xuseen dhuumaal oo v o a la hadlay ayaa u faahfaahiyey weerarka iyo khasaarihii uu geystay isagoo u warramay wariyaheenna aadan maxamed salaad waxay geysteen waxyeello oo maaragtay dadka shacabka ay u geysteen meesha iskuol baa ku yaallo u dhow marka ardad ardayda iyadoo maaragtay soo dareertay ayuu isqarxiyey dad shacab oo hoteelka joogay iyo ardaydii laftooda bannaanka maraysayba waxbaa ku gaaray adugu dhimashada rasmiga ah waa sagaal qof oon ayaga ku jirin afartoodii aan ku jirin afartooda markii lagu darana waa saddex iyo toban qof dhaawaca ayaa badan dhaawaca waa afartan iyo toddoba qof waaye dadkii dhintay waa waa intooda badnayd waa la aasay dadka dhaawacana waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka barnaamijkina waa lasoo afjaray waa tahay wasiir sagaalka qof ee aad sheegtay ee dhintay ma dad shacabba mise ciidamada qudhooda waa ku jiraan ciidamada laftooda way ku jiraan dad shacaba iyo ciidamada laakiin shacabkaa badan
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo